annaga ciidan ahaan wixii yiilay isbaaro annaga afarta jid waa ka qaadnay waxaa ku dambeeya markaan boqolkiiba sideetan waa hagaajina leenaha waxa nagu soo hora waa ilmo yaryaroo laba ah oo aan dowladnimo aan soo marin oo isbaaro lagu koriyey oo xoolo xaaraana la soo siiyey oo xaaraantaas ka joog haddii la yiraa in la dilaayo ay ula mahaal tahay kohowdkay gelayaan iyaga oo muxuu ahay aan ciidanka ka mid ahayne ee yacni ku barbaaray absolutely wax wax ka jiraan maahan weligeedna ma dhicinin meel ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed operation ku qabtay in shacabkeedu ou asagu ou dhibaato kale kala kulmo ma jirto arrinkaasu beddelkeeda waxaa jira in odayaasha dhaqanka hadda midda ugu dambaysay ee aan qabanay ee baraawe waa markaati madoonto odayaashii deegaanka iyo haweenka iyo raggii waxay u soo bannaan baxeen iyaga oo mar aan kormeer ku tegay ee dhahayaan waxaan aad maanaan helin amniga degmada baraawe ilaa dowladdii maxamed siyaad barre oo hogaaminayay ilaa yoomulhaad